بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب باب الضيافة ثلاثة أيام ضيافته صدح شوية معنى وحق دي مركة لإيغو وحويا وصدح شو كل حديثي ضيفك أما الضيافة دا أيام كبشرني إكرامك ضيفك يبان صارقني جائزة ضيفك إن والضيافة ثلاثة أيام إن حتى شلي عشر كان شلي كهريين وقبشرتي والأحاديث جانب كاسنا وإنو سعتاوي أو وحي المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سندku kolley waa dad aynu marar kala duwan soo maray abaan ibnu yaziidna waa alcadaar waa dadkii hiqaadka ahaa waa rijaashii saxiixa weeye wuxuu uhi markaa abu hurayra rasuulka ilaahay baa yidhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh addiyaafatu diyaafadu halaathatu ayaamin saddex cisho weeye famaa kaana bacda daalika intaa dabadeed wixii ahaaday fa huwa sadaqatun oo wixii saddex cisho dhaafsani dee sadaqay noqonayaan oo saddex cisho weeye laakiin wixii saddex cisho dhaafsan sadaqay noqonayaan bal shalaytana waxaynu soo aragnay wadiyaafatu halaathatu ayaamin famaa kaana waraa'a dalika fa huwa sadaqatun calayh waxa weeyaan diyaafadu horta dee waa xaq ilaahay subxaana wa tacaala dadkii muslimiinta uga yeelay xagga marka la eego ruuxii dee cid kale soo martiyey marka saddex cisho ay tahay diyaafadii oo weliba saddexan cishona waa lasii kala qaadayaayo maalin iyo habeen waaba jaa-isadiisii waa abaalmarintiisii oo dee inuu isu kalifo oo bal wixii umuurihiisa iyo waqtigiisa caadiga qoyskiisu cunaya wax kaba siyaadsan inuu isugu kalifo taas bay jaa-isada san shalay soo maray ay tahay wixii maalintaa iyo habeenkaa ka dambeeyana wixii uu kolba isaga uu karayo agtiisa mutayasir kuba ah kaas buu ula imanayaa oo caadadiisii waxba kama badinaye wixii dee kolleyba gurigiisa uu u sahlanaaye u fududaa buu ula iman taawey kol hadday saddex cisho dhaafto iyada waxay noo dambaysa ruuxii muslimka inaanay u bannaaneyn ruux kaloo walaalkiiya inuu dul joogo uun dul fadhiyo uun ilaa uu dembi kuba rido bal dembi kuridkaas ama uu cidhiidhi geliyo way noo dambaysaayoo waxaa macnaheedu yahay waan eegi doonaa oo horta taasi dee ma laha allahuma haddaan ruuxan guriga lehi ee mudiifkii aanu dooranahayn oonu taa raalli kaba ahayn ama isagu aanu dooranahaynba bal wixii intaa ka dambeeya arrinku wuxuu isu rogayaa un sadaqo marka mafhuumka kalaamkan sadaqu u yahay wixii intaa ka dambeeya inta ka horeysaa sadaqo maahe waa xaq uu leeyahay dayfki waa xaq uu leeyahay dayfki in la martigeliyo la sooriyeeyo wixii laakiin oo sadaqo mahay waaba xaq uu leeyahay laakiin wixii intaa ka dambeeya sadaqaadkan kale ruuxu uu sadaqaysanayo ayuunbuu la mid noqonayaa dee xaqii martigelintu way dhammaato saddexda cishay ku egtay ku dhammaatay taas baa bal xadiidkan iyo axaadiidta la mida inoogaba sugan allahuma haddaan idhaahno waa xaq xaqaasi ma waajibbaa mise waa istixbaab taas baa imanaysa axaadiistan kala duwan ee baabka inoogu soo aroortayna daahir ahaan waxaaba laga dee qaadanayaa inay dee muddadan shareecadu siisay ruuxan waxa weeyaan xaq uu leeyahay tahay oo ay waajibba noqonayso waayo axaadiis baa inoo dambaysa xataa dee bal markaa inay dee deynba ruuxii ku noqonayso wax laasimayo xaqa ay laasimayso war taas baa daahirka axaadiisa iyada inooguba sugan xagga marka la eego a'immada aqwaashooda kolley way kala qaadaan dhulkaa baadiyaa ah ee ruuxu dee haddaan la martigelin meel uu wax ka iibsadana ma helayo waxaa la arkaa inaanu meel uu jiibsadana hadday dee reer yaryo usoo hooydaba aanu helinba cunto uu helayaana ma jirto haddaan la martigelin oo horta iyada taas iyo mee dhulkii magaalada ee ruuxu uu cunto iiba helayay meel uu had hadduu wax kala waayo uu ajri uu ku seexdo uu helayay taas intooda badan culimmadu way kala qaadaanoo kaa baadiya ah ee ruuxu aanu wax kala helahayna waajib bay ka dhigaan diyaafada magaalooyinkan dee ruuxu dhici karto inuu ka maarmi karo cunto uu markaa helayo meelaha uu ka iibsado gees kale hadduu doono meel uu ajri kuba seexdo uu helayo na waajib kama dhigaan waa saa jamaahiir alculamaa qowlkooda oo amuuraha way kala qaadaan walow daahirka axaadiisu dee cumuumka ayay waana jiraan dawaa'if culimada kaba mid ah oo guud ahaanba ama magaalo ha la joogo ama miya ha laba jooge kol haddii ruuxii loo soo hoydo ee muddadanna aanay dhaafsanayn diyaad diyaafadii xaq lagu leeyay kaba dhigayo oon kala qaadin marka kuwa daahirka axaadiis iyagu markaa mala macno ahaan bay ku khaas yeeleen oo ah halkana baahi baa jirta ruuxuu u baahan yahe wixii meeshana baahidii waa laga maarmi karaayo baahidii ma jirto kolley xadiisyadu cumuum haba lahaadeene waa qiyaas ahaan bay ku khaas yeeleen dee qoloyna waxay leeyihin maka halkan way caam yeelayaano bal arrinkaasna xagga marka la eego iyagoo eegay macno ahaan eegay iyagoo baahida eegay iyagoo eegay kolkol ruuxani inuu mudar noqonayo aan wax kala helahayn be meel uu wax ka iibsadana aan helahayn bal ciduu xamaahinsana aan helayni u mudar noqonayo laakiin magaalooyinka iyo diraarka caynkaasi aanay jirin ayay jamaahiir alculamaa kolley arrintoodu midna ay nadbi kaba dhigaan tii magaalooyinkii tan ay xaqa laasimka ah waxa weeyaan ay waajibka kaba dhigayaana uu noqdaa dee kaa isagu waxa weeye xaaladaa kolley idiraarba kolkol la soo darsi kartae baadiyiiha bal axaadiiin xoogeynaysa umuurahaasna way inoo dambeeyaan xagga marka la eego xaq laazima inuu yahay ama waajibba la odhanayo diyaafadu weeye famaa kaana bacda dalika fahuwa sadaqatun baabun laa yuqiimu ma nagaanayo oo shakhsigii cindahu waa ruuxii mudiifka ama uu martiyey agtiisa xataa yuxrijahu ilaa uu ku rido ixraaj geliyo xaraj iyo cidhiidhi uu ku rido ama uu dambaajiyaba oo taasoo dee inuu ruuxu iska fadhiyo uun oo ruuxiina ay tani kulfo iyo culays ku tahay dhici karta wuxuu siiyaba inuu waayo unu haynba ama taas ay ku adkaato hadduu islaaha bal hagaag u martigeliyo oo kale hadhow marka dambe isagii uu dhibsado cidhiidh iyo ixraaj kuba rido balse lafti kuba yimi uu dambaajiyo dee isagii baaba dee ruuxii ayaaba dhici karta inuu isagii kaba hadlo shaanigiisiyo xaaladan ruuxan yahay iyo dhibsiga uu dhibsanayo uu muujiyo bal ilaa taas xaaladaasi hadday dhacayso dee ruuxan uma banaana inay heerka ruuxii uu marki martiya iyo gaadhsiiyo dee diyaafadna saddexa ceshay kuba joogta wixii ka dambeeya waa sadaqo bal xadiidku taas baa iyadaa uu inooguba keenaya waana xadiid kale bukhaari saxiixiisa kalena uu kuba wariye xadaثana ismaaciilu qaala xadaثana maliku can saciidin اlmaqburiyi can abi shurayxin اlkacbiyi can ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala shalita casharkii baabu jaa-isati dayf waxaan kusoo maray iyadoo saciid اlmaqburina uu kaba warinayo can abi shurayxin اlcadawiyi imaka halkanna waxay noo taallaa saciid almaqburi un baaba warinaya ee halkan imaka maalik ka warinaya layth ibnu sacad xadiidka warinaya can abi shurayxin alkacbiyi waa nin keliya uun waa saxaabi reer khusaaca waa jilibihii markaa reerkane uu nisbe abtirsanayay uunoo waa ka aniri magacaisa khuwaylid ibnu camrin de waxyaalo kalena waaba laba yidhi laakiin waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah kunyadiisan loo yaqaano kuba shuhroobay nisbadan alkacbiy iyo alcadawiyina maaha cadowgan loo nisbaynayo cadigii qureysheed maahae cumar ibnu lkhadaab iyo jilibkooda ahaaye waa reer bani markaa khusaaca cadi kaba mida weeye oo adugu bal markaa alcadawiy iyo alkacbiya wax iskhilaafi ma jirto laba ninna ma kale ahe waa nin keliya wuxuu hi haddaba abu shurayx ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yidhi man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri ruuxa isagoo ah mid rumaysan ilaah iyo maalinta qiyaame falyaqul khayran khayr ha ku qowlo oo ha yidhaaho aw liyasmut ama se haba aamuso oo macnaa waxaan uu ku hadlayo hau horta intaanu ku hadlin ha u fiirsado wuxuu hadduu khayr yahayna ha ku hadlo haddii aanu khayr ahayna ha ka aamuso si uu dee uga badbaado wixii waxaan hadalkan aan khayrka ahayn ka dhalanayay ismi iyo dembi buu noqonayaa iyo shar buu noqonayaa hadduu xataa shay mubaaxoo bannaan yahay isaga waxaa dhici karta inuu xaaraam ama karaha u gaadhsiiyo oo uu jiido adugu khayr ha ku hadlo ama se ha iska aamuso waman kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrima karaamiyo dayfahu martidiisa waa ciddan soo martiday ee martidiisa ha karaameeyo jaa-izatahu waa inta jaa-izadiisa abaalmarintiisa ah oo waxa weeyaan ruuxaas daykara dee imika dayfahu baan ka bedelaynaa si aan shalay baan idhi walow jaa-izatu aniga uu rafcisan yahay macnaa ruuxa muslimkee soo martiye ku karaameeya wixii abaalmarintiisi iyo jaa-izadiisu ay ahayd yowman waleylatunna waxaan u qadaraynaa waxaan ku rafcino wahiyo jaa-izadiisu yowmun walaylatun waa habeeniyo maalin oo habeeniyo maalinkaas bal wixii xataa dee maaha un inuu ku kaaftoomo intii isaga matalan ama isaga muctaadka u ahayd caadada u ahayd gurigiisa inuu isticmaalo ama lagu cunoba ee isagii ha isku kalifo oo xaq ziyaado uu leeyahay habeeniyo maalintaas si fiican ha u sooriyeeyo weeye bal wadiyaafatu laakiin taasi waa jaa-izadii waana qeyb saddexoon kaba mida wadiyaafatu diyaafaduna waa inta dee martidu ay xaq leedahay ee xaqii diyaafada leedahay halaathatu ayaamin saddex cisho weeye dee saddexdoodii habeenna wey laba jiraan intaas xaq baa jirta waa xaqa uu leeyahay matalan dayfku uu leeyahay oo iyaduna wixii kolba u sahlanaada uu keenayay yaanu isba kalifin oo wax ziyaadaha iskuba kalifinbe famaa bacda dalika wixii saddexdaa ka dambeeya fahuwa sadaqatun sadaqa un weeye walaa yaxilu lahu umana banaana ruuxii dayfkaa weeye an yahwiya an yahwiya waa kii yuqiimu tarjamada inoo dhigtay waana isla macne inuu nagaado cindahu waa cinda almudiif weeye kan uu martiyey agtiisa uu ku nagaado uma banaano xataa yuxrijahu xataa yuqicahu fi xaraj weeye ilaa uu isagii kuba rido cidhiidhi uu cidhiidhi geliyo riwaaye muslim baa waxay ahayd xataa yusimahu ilaa uu ku rido dembi xataa yuqicahu fi lism macnaa ruuxii dee hadduu isagii dhibsado oo uu sii fadhiyo uun ruuxan isaga waxaa kaba dhacaya dhibsigaa uu dhibsanayay inuu culays kuba yahay oo kale inuu ama dembi kuba riday kaba mid tahay xantii uu xamanayay ama waxa weeyaan isagoo dee adigu ama danisay oo isaga xaggiisa kaba yimaada inuu bal ismi kuba rido oo dee ruuxii isagii intii uu qaadi karayey ama xaqa loogu lahaa waa uu martigeliyey inta in ka badanayo dhici karta wuxuu u sibankaasiyaba inaanu hayn waxa uu hayaabo qoyskiisa inaanu dhe aanu dheerayn ayaa dee matalan dhici karta iyadoo dhici karta ayuu sii fadhiyeyba ruuxii buu ixraaj iyo cidhiidhi ku ridayaa sida laftiga inoo yaal ama sida laftigaa muslim oo kale wuu kaba dambaajinayaa oo hadduu ruuxii xanto ama uu caayo ama waxyaala yidhaaho dee isagii buu waxa weeyaan kaba dambaajinayaa bal markaa taas oo kale inay inuu xaalada martigelintu gaadho ama martidii dadka la martiyayay wax dee shaksigai dayfkaa u bannaan maaha riwaayo kaloo imaam amed axmed iyo xaakim iyo ay lahaydoo xadiidkan abu shurayxun ahayd waxa ay had qiila yaa rasuul اllahi wamaa yu'himuhu maxaa isaga yu'himuhu ay tahay oo yuqiimu cindahu laa yajidu shayan yuqadimuhu wey waxa weeye wuxuu isagii uu la fadhiyayaa ilaa ay dhacdo isagoo dee inaanu helinba wuxuu siiyo oo uu ku martigeliyo taas baaba waa isaga ixraaj buu ku riday dembi buu kuba riday waaba dee ikhtiyaarkii iyo cirdigiisu wax ka sheegaya waxyaalaha caynkaas oo kale ah bal haddaba waxa weeyaan si aan ruuxii loo dhibin eeg intii hore xaq baa la siiyo waa maalin iyo habeen saddexdan cisho bacda halaath haddaba in de haddii uu ruuxani dooranayo raalli ka yahay inuu laba fadhiyo dhibaata ma jirto waa xaqiisii taas ee haddii aanay dee taa kala jirin inuu sii fadhiyo uun karaha ama waxaan banaanayn baayo meeshii noqonaysaa sidee aan ixraajkan ama ismigan iyo waxyaalaha caynkaasi aan uba iman bal dee si aan markaa hore nidhina famaa bacda dalika fahuwa sadaqa mafhuumkeedu wuxuu yahay intaas saddexda cisho laguma jiro wixii la siinaya ruuxan martida inaan sadaqo lagu magacaabayna sadaqo aanay ahayn waa xaq shareecadu ay siisay oo dee bal taas weeye waxa weeye sadaqo laguma magacaabay lakiin wixii intaa dhaafsan dee xaqi kor hadduu dhammaaday waa sadaqo uu la baxaya un isagiina xaaladan kalea la farayaayo dee inaanu ruuxii culaysiyo aanu ku noqon leewaba matalan aanu nagaadiganu agtiisa ku negiyo hadiyo goor la joogo aanu kuba dhibin taas baa la amraya si aanu ruuxii ismi iyo dembi ugula ridin walaa yaxilu lahu an yahwiya cindahu xataa yuxrijahu baabun idaa asbaxa bifinaa'ihi idaa asbaxa hadduu kuwa beriisto dayfkii iyo kii martida ahaa bifinaa'ihi halkii kambalkiisa iyo dee finaa waa almutasic amaama daar baa la yidhi dhulka adigu daar dee imaka waxa weeyaan aqalka duleedkiisa ah kambalkiisa intan kusoo dhow taas baa finaa la yidhaha haddii uu kuba waa beriisto maxay waa maxruuman weeye isagoo dee laga seexday isagoon la martigelin maxaa xukunku noqonaya maxaa halkaa ka imanaya maxaa kaba dhalanaya taas buu balbaabka wixii kaba imanayay ayuu dee idaadna xataa saxiixiisana way dhacdaay oo kale san oo kale imaka wixii dee meesha kaba imanayeyna axaadiida ayaa ama xadiidku inooguba imanaya hadday taasi dhacdo oo ruuxii lagaba seexdo oo isagoo aqalkiisa daaradiisii ama duleedkiisii fadhiyo uu martigelin waayo maxaa arrinku wuxuu noqonaya dee xaqana waa jiray diyaafada ama jaa-izadii habeen iyo maalinta ama saddexa ceshee diyaafadii xaqa uu ruuxu lahaa lana faray in ruuxii dayfkaa la karaameeyo la maamuuso sida xadiidka ruuxii mu'minka ahaa inuu taas karaameeyo dayfkiisa dee laguba adkeeyeyna adab wuxuu uhi musanifku xadaana abu nucaymin qaale xadaana sufyaan maanta iyada dadka ku jira waa dad aynu marar kala duwan soo marnay gees kalena waa ruwaadii ama raggii dee matalan axaadiida warin jiray aada u mashhuurka aada u macruufka ahaayo markaa kujoogsi iyo wax cusubna ma jirto yani cusbaanin be dad maahana in dee dadka marmar un riwaayaadka kuba yimaada ee waa dadkii aada u mashhuurka ah ee axaadiistoodu ay badnayd ee kutubtaba guud ahaan kusoo noqnoqonayaoo markaa iyagu tacriifba maanta ka hani ah wuxuu hi abu nucaym fadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaanu abu nucaymna hadduu sufyaan idlaaqo abu nucaym fadl bnu dukayn hadduu sufyaan idlaaqo waa sufyaanu thawri ama iyada sufyaan ibnu cuyeyne uu magacaabaaye laakiin waa isaga waa raggii asxaabtiisa ahaaye waaweynaa buu kaba mid yahay waana ragga markay iyagu idlaaqaan dee sufyaanu thawri oo waxa weeyaan dee lagu xambaaro ama lagu fasiraba sufyaanka idlaaqayaan can mansuurin waa mansuur ibn lmuctamir can ishacbiyi can ilmiqdaam abi karimata ashaamiyi kolley dadku waa dadayn soo wada maray miqdaamkana horeynu usoo maray abi karimata ashaamiyi way ii taallaa malaa nusqooyinka kitaabka barhkood baa waxaa dhacday waana nusqada fadlulahi samad oo kale iyo ama in waxa weeyaan kitaabkanin fadlulahi samad ee jilaani leeyahay markaa oo assaamiyi waa laba nisboo jirta assaamiyi ruwaad kala duwan oo loo nisbeeyaa way jirtaayo reer samat bnu lu-ayin la yidhaaho ayaa loo nisbeeya qolooyinka assaamiyi ashaamiyina dee waa deegaankan shaam lagu magacaabo ayay nisbadu tahay kollay sida dee raajixa halkan ama sawaabkiina ninkan saami may odhan reerkaas nisbo uu ku leeyeyna may sheegine waa xaggana waa degaye ee waxa weeyaan waa ashaamiyi waa dee saxaabigan ashaamiyi qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi leylatu dayfi dayfka layladiisu ama habeenkiisu xaqun waajibun calaa kulli muslim waa waajiba maaha sunno iyo wax ruuxee waasha xaq waajiba oo ruux kastoo muslima oo lasoo martiyey weeye ruux kastoo muslim oo la martiyey xaq waajibku a weeye taas buu yihi xadiidku daliil wuxuu yahay ma waa dee adiladan halkan kuba timi ee laga qaadanayo wujuubka diyaafada kuwa ugu sariixsan ugu cad waayo lafdigiiba waa xaq iyo waajib baa israacayba waa shay xaq ah oo ruuxii muslimkaa korkiisa kuba sugan ee la martiyey waa waajib saaran ruuxii muslimkaa ee la martiyey saaran taasba weeye dee waana taa aan nidhi imika dee waa iyadaa in wujuubkaas waa waxaan axaadiida guud ahaanba imika aan kaba faa'iidaysanayno laakiin culimada qaarkood baa adilo kaleoo cumuumaad oo meesha yimi way kaba mid tahay dee ruux muslim laa yaxillu limri'in min maali akhiih waxa weeyaan oo ruuxa muslimkaa xalaal uma aha oo maalkii walaalkii dee wixii ilaa bidiibi nafsin minhu wuxuu isagu raalli ka yahay mooyaane oo axaadiid kale oo ah xagga ruuxa muslimka maalkiisu inuu xurmo leeyahay dee wixii wujubuudka waajibaadka shareecada ay si gaara u saartay un mooye wax kale aani kuba lahayn cumuumaadka bacd alculamaa iyagoo eegay bay kaba dhigeen baab ikraam iyo baab maamuus inuu yahay kuwana macnaha horeynu soo sheegnay iyagoo eegayo xagga baadiyaha iyo magaalooyida ayay kala farqiyeen oy midna waajib kaba dhigeen oo meel kastoo ruuxu wax dee cunto iiba ama wuxuu kaga maarmo ruuxan cuntadiisa aanu helahayn bay waajib ka dhigeen meesha uu helayeyna waajib kamay dhigine laakiin bal waxaan leenahay cumuumaadka axaadiisa ama cumuumkan imakaan arkayna iyo alfaadahan inoo soo aroortay xataa tafriqada waa qiyaas ahaan waxa lagu kala farqiya ma kala farqinayaan martidii dee ruuxii in la martigeliyo bal jaa-izadiisaasi ama ilaa saddexda cishiyo saddexda habeen bal waa xaq uu leeyahay ruuxii muslimkaa oo ruuxii muslimkaa i lasoo martiyeyna laguba leeyahay faman asbaxa ruuxa uu waaberiisu ku waaberiisto waxa weeyaan waa dayfkii bifinaa'ihi halkii kambalkiisii iyo duleedkiisii sebuu waaberiis dee waxa weeyaan uu waaberiisay isagoo dee qatanba fa huwa xaqaasi daynun calayhi dayn isaga korkiisa kan mudee lasoo martiyey dayn korkiisaa weeyo fa inshaa hadduu doono kiiba laga seexday ee la martigelin waayey ee dayfka ahaa iqtidaahu waa gudan xaqaas waa xaqu leeya waa habeenkaa wixii ama dee isaga cuntadiisa noqon lahaa ruuxan waa ku yeeshay waa xaq isaga saaran kana waajib bay ku tahay ee haddii uu ruuxi gartana waaba saxo waa sidii la doonayay dee iimaankii ilaahay iyo maalinta qiyaamo la rumeynayay wanaaggiisi iyo kamaalkiisuna wuxuu keenayaaba taa in la ilaaliyo ikraamka saan xadiisyadii hore kuba soo maray hadduu laakiin garan waayo uu kaba seexdo waa leeyahay inuu xaqaa weydiistuu qaato bal dee xadiis baa inoo soo socda daahirkiisu yahay in de haddii aan si kale bal aan loo helin in quwo lagaga qaadayaba taasi way noo soo socotaa hadduu doono bacna inshaa iqtidaahu ina waa xaq uu leeyahiyo dayn uu leeyahay uu ka gudan waa inshaa hadduu doono tarakahu isagay u taallaa ruuxii dayfkaay bay u taallaa xaqan shareecadaa siisay xaqa shareecadu siisay bal haddii la yeelo oo dee ruuxii uu markaa fuliyana waa sax haddii laakiin la martigelin waayo kii wax ka seexday ama dayfkiisa marti gelin waaye uu waxaani daynku yahay markaa kii laga seexdee martida ahaa hadduu doono iqtidaahu waa dalabahu maalan dee wuu ka gudan hadduu doonana isaga iskaba dayn adugu arrinka wuxuu noo adkeynayaa un waa xaqnimada iyo waajibnimada dayfka dee waxa weeyaan xaqiisa taas iyo ruuxii inaan dee kollay laga seexanee la martigeliyo ruuxii la martiyey inay taasi waajib ku tahay taas baa adigu arrinkan dambena ama xadiidka qeybtiisan dambena ay noo adkeynaysaa bal xadiid kaleo waliba kasii darajo sarreeyana uu inoo soo socdaa macnaha waayo laba tarjamo isku mida ayuu sheekhu israaciil raximah llahu tacaala wuxuu yihi iminka baabun idaa asbaxa adayfu maxruuman idaa asbaxa hadduu waa beriisto addayfu dayfkii maxruuman xaaliyay iyadoo la qadiyey laga seexday aan la martigelin maadaa yafcal wey muxuu samaynayaa muxuu yeelayaa arrinka iyo xukumku muxuu noqonayaa baltam xadaثana cabdالlahi bnu صالح ibnu صاalixin qaala xadaثana layثu can yaزيid bni abi xabiibi can abi اlkhayri can cuqbata bni caamirin qaala qultu ya rasuula الlahi kolli sanadku waxaan filaya isagoo sanada hore waan usoo aragnay waana sanad min awalihi ilaa akhirihi waxa weeyaan sanad reer masar weeye abulkhayrkana saynu soo maray marsad baa la yidhaha marsad baa magaciisa la yidhaha waa nin dee min hiqaati ruwaadba yaziid ibnu abi xabiibna waa nin sikaaru taabiciin oo isaguna caalim ahaa weeye oo bal dadkii cilmiga badan masar kuba faafiyey ahaa laba yidhaaho intii ka horreysay isaga reer masar waxay u badnaayeen maqaasida iyo waxyaalaha mawaacidda ah iyobaa cilmigooda u badnaayeen laakiin markay xalaal iyo xaraam noqoto iyo waa dadkii jaanibkooda cilmigaasi uu kaba faafay yaziid ibnu abi xabiib ninkan la yidhaaho haddaba cuqbat bnu caamir saxaabigaas baa wuxuu yihi qaala qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow innaka adigu tabcasnaa waadna diraysaa oo dee waa rasuulkii ilaahay saraayihii iyo ciidamadii uu dirayey ama waxa weeyaan uu dirayey dee jihaad buu u dirayey wuxuu u dirayeyba markii dambe zaka soo guritaankeedii dadkii cumaashaya uu dirayey bal adigu dee dacwo iyo dadka inay gaadhsiiyaan bal matalan diintiibuu uba dirayey haddaba waadna diraysaa oo dee madiine unma joogno adaadna diraya rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fananzilu waanu degaynaa biqowmin waa dee marka ay socdaan ee dhulka ay socdaan baa reer baanu ku degaynaa aan usoo hoyanaynaa wey fananzilu biqowmin falaa yaqruuna nama sooriyeynayaan oo dadkii dee isku mid maaha dad waxa weeyaan dadkaa u yimi haba badnaadeena martigeliyanayana way jireen dee kollay dad kaba seexanay inta badanna dadkaas dee waa dhulkaa intii ka horreysay qablalislaam ee inuu islaamku hagaag jasiirada u wada gaadhin dagaal iyo waxyaalahaas iyo kuba jiray oo kollay jeejees meel yaallay waa yaraayo dadku waa urursanaayeenba haddaba dadku haba badnaadeena dee dad martigelinayna way jireen waxa xataa islaamka intaan lasoo gaadhin dee kollay labada xaalaba way jirtay waxaa ka mid ahaa carabda deeq badan laguba yaqaanayo iska daa ruux inay sugaan ruux soo martiye meelaha dab iyo ka shidi jiray muuqanaya meelaha dhaadheer ee taaggaa iyo dab kaba shidi jiray si dadka habeenkii socda ay usoo arkaan o iyo usoo baydhaan oo kale taas iyabaa dee jiray dadka qaar dee aan xaaladoodu taa ahayn oo ka seexan jiray oo ama bal meelaha waddooyinka la marayana kaba fogaan jiray ama dabkooda baktin jirayna waa laga helayay si aan loo soo eegan haddaba in markaa dadka isku mid maaha intan de qoomba ku degno ayaanayna sooriyeynayn iyaguna dee maaha meel magaalo ah waxay wataan maba jirto sahidoodii baaba dhici karta inay go'day bal markaas falaa yaqruuna kollay riwaayadii saxiixa dhacday halkan waxaan filayaa labada saxiixba riwaayadii dhacday xadiidku labada saxiixba uu ku sugan yahay falaa yaqruuna naabay ahayd oo dee imaka halkan waana ti asalka ahayd waxaa dhacaysa markaa falaa yaqruunana dee inay naga seexdaan oonay bal waxa weeyaan namarti gelin oonayna sooriyeen famaa tara fii dalika macnaha maxaad adigu arkaysaayo arrinka caynkaasa dee maxaan ka yeelaynaa maxaa xukunkiisu yahay bal taas wey famaa tara fii dalik faqaala lana rasuulka ilaahi baa wuxuu nagu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in nazaltum haddaad degtaan biqowmin qowmaa ku degtaan dee uhode markaa dee iyagii usoo hoyataanba fa umira la amro lakum idinka bimaa wixii yambagii habboonaa lidayfi ruuxa martidaa u habboonaaye dee lagu sooriyeyn jira laydin amro faqbalu idinku waxyaalo kale ha doordooranina wax ziyaadaha dalbina ee aqbala wixii laydinku sooriyeeyey ee laydinku martigeliyey fain lam yafcaluu haddaanay samayn oo sidaa aanay yeelin oo ay idinkaba seexdaan fakhuduu qaata minhum iyaga xaggooda xaqa dayfi martida xaqeedii aladii yambagii lahum dayfka kolley dayfku dee mufradkii iyo wixii ka badnaaba lafdigan addayf waa ku dhacaaba san baa damiirkan looba jamciyey haddaba xaqii dayfkee u habboonaa ee wixii dee bal ma aha wax ziyaadah ee ruuxan wixii sooriyo u noqon lahaa dayfka iyagu xaq aad leedihiin ruuxanna waajib bay kuba ahayde kaa ka qaata oo xadiidku uu keenayaba ruuxii dayfka ahaa haddii lagaba seexo bal haddaan dee dhib kale aanu kaba imanahayn oo kale ruuxani xaq saaran weeye ruuxana waajib buu kuba lahaaye haddaanay si kala dhicin oo bal wax hadhow darar intaa ka badanna aanu ka iman wixii lagaga qaadi karo inay taasi bannaan tahay oo laga qaadayo oo ruuxii dayfka looga goynayo bal taas baaba yada xadiidku kolley xadiidkuna aada wuxuu adkaynayaa macnaha horeen soo maray xadiidka horena inooguba sugnaayay waajibnimada iyo diyaafadu waajib tahi ah marka axaadiistii dee kolley keenaysay ruuxa muslimka maalkiisu wuxuu isagu raalli ka yey mooye inaanu bannaanayn bal madan iyo bal taas oo kale xadiid kaloo ahaa ruux muslima inaanu bannaanayn walaalkii ushiisa inuu qaado bikayri diibi nafsin minhu iyo cumuumaadka xadiidkani waa khaas yeelayaayo dee kan walow ay xaq maalkii ruuxa muslimka ay tahay kana xaq buu ku yeeshay oo diyaafadan uu soo martigeli soo martiyey ayuu xaq uguba yeeshay xaqaa markaa qadarkiisii oo wax kaba baxsan maalkiisii ay tahay laga qaadi karo bal haddii haddaan si kale horena waa ti aynuu soo maray fain shaaa iqtadaahu wain shaaa tarakahu arrinkani maaha waajibi maka n fakhuduu minhum xaqa dayf aladii yanbagii lahum waajib bay ku tahay inay ka qaataan oo inay ugaba tegin ma aha ee waa xaq ay leeyihiin oy yeesheen oy kuba yeesheen haddii iyagu ay doortaan waa sax qaadashadii way iman dee wax kale oo dee dhib kaloo kasii weyn oo ka dhalanaysa ina aanay jirin oo dee ujeeddadu qaadashadaas ikhtiyaar la-aantiisa laga qaadaya aanay dhibi kaba dhalanahayn haddii iyagu ay doonaanna dee way iska daynoo waa xaq ay lahaayeen xadiidkii hora kaa inoo faa'iideynaya kan iyada waa ka qaataaba inoogaba sugani laakiin fain shaaa iqtadaahu wain shaaa tarakahu taas bay markaa noqono waa xaq iyagu leeyihiin haddii ay markaa iska daayaan dee khalaas waxba looma raacayo weeye haddii ay doonaanna xaqan way leeyihiin baabu khidmat rajuli dayfa binafsi weli abwaabtii dayfkan inoo socota bal ninkuu shaqadii uuba shaqaynayay dayfka iyo cidda martidiisa naftiis waayo dee waxa weeye waa kol hadduu ruuxani kusoo degay xaqna uu leeyahay haddii aan loo adeegin oon loo shaqayn oo cuntadan loo keenayiyo wixii kale lagu martigelinayo inay dee diyaafadii baaban dhac ahaynba haddaba ninkii mudiifkaayoo isagoo aan khaadimba u dirin cid kaleba u dirinay isagu nafahaantiisa isagii ugaba shaqeeya bal wixii kuba yimi casharkii shalaytana kollay baab kale ahayd oo baabu ikraami dayfi wa khidmatihi iyaahu binafsi taas baynu iyadna kusoo marray waa adigu waa isku dhow yihiin labada baab ruuxii dayfkaa karaameyntii la karaameynayey iyo adee adeegitaankii ama shaqadii ruuxan mudiifkii aanu cid kale u dirayne isagu nafsi ahaantiisa iyo naf ahaantiisa ugu shaqaynayay ama ugu adeegayey waxaan soo armarnaa labadii ama qoyskii martiye martigeliyey nin rasuulka ilaahay martiyo guryihiisa wax loogaba waayayo si ay yeeleen waayo bal imanka kadna waa xadiid kale laakiin dee iyadna khidmadaasi ay kuba sugan tahay wuxuu hi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna yaxya bnu bukayrin qaala xadaثna yacqub bnu cabdالraحman can abi xaazimi qaala samictu sahla bna sacdi bal xagga sanadka kolley horta dadka waan soo aragnay yaxyahaasna imaam malik iyona laysiyana wax waa ka wariya dabaqadoodaas buu kaba wariyaa iminkana waa kan yacquub ibnu cabdiraxmaan alqaari kaba warinaye yaxya ibnu cabdillaahi ibni bukayr baa la yidhaha bukayrkani waa awowgii waana nin aan kitaabka inoogu horeeyey dikrigiisu abuxaasimkan in sahal kaba warinayana waxaan filayaa casharku inuu kii shalay ahaana waa suurtagal ama waa kii ku-xigun buu noqonaya waxaan soo aragnay me waa kii shalaytaba baabu ikraami dayfi wa khidmatihi iyaahu binafsi waxaa kuba sugnaa can fudayl bni ghazwana can abi xaazimin can abi hurayrata kaasna waa abu xaasim kana waa abu xaasim midna lama raacin wax dee bal maalan ama magaciisii ah ama nisbadiisiiya lama raacin waana wada aragnaayo mid kastaaba saxaabigii uu ka wariyo meel bay ku wada jiraan waa nin taabiciya bal waxaan leenahay waa laba ninoo kutubta kusoo noqnoqdee labay kala yihiin abuxaasimkaa shalay aan soo maray iyo kan maanta aan haynaa abuxaasimka aan abu hurayre ka warinayaa ka weyn kan imika aan hayno taabiciin haba ahaadeen abuxaasimkaa shalay aynu soo maray salmaan baa la yidhaha eeg magaciisa salmaan baa la yidhaha abu hurayrena waa ninka ka wariya ninkana uu ka horeeya ama صaxaabiga sahl ibnu sacad waa صaxaabigan waa asxaabtii rasuulka ilaahay rag dadkii ugu geeri dambeeyey ba adugu kaa kaba mid aha lana yidhaaho madiine markay noqoto waa ninkii صaxaabadii rasuulka ilaahay ugu geeri dambeeyey waasay in badan oo culimada ka mid ama kutub kala duwan kuba sugan walow dee nin iyo laba ka dambeeye la magacaabi karo laakiin suxba ahaan waa dad ugaba horeeyey labada la magacaabaya laba kasii yaryaraan bay noqon ninka ninka ka warinaya salamat bnu dinaar baa la yidhaah oo bal waxaan leenahay waa tan ku kala soocayno kol hadduu sahl ibnu sacad abu xaasim ka warinayo waa nin caabidna ahaa zaahid ahaa oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah oo abuxaazim alacraj la yidhaah salaamat bnu dinar kaas horena isagoo dabaqaadkii ka horeeyey oo ninkan imanka aan haynaa muu soo gaadhin abu hurayra abu hurayre nolol kuma soo gaadhin laakiin waa kan dee saxaabigan sahl ibnu sacad oo abu hurayre sudameeye sandood ka geeri dambeeyey bal matalan soo gaadhay kaasna salmaan baa la yidhaha kanna waa salama labada magacna aad bay isugu dhow yihiin waxaan ku kala soocaynaa un araawi can abi hurayrati araawi can sahl ibni sacd wuxuu yidhi haddaba sahl ibnu sacd ana abaa usaydin abaa usayd asaacidiya ee reer bani saacid waxa weeye ayaa dacaaw yeedhay waa reerkoodaba annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yeedhay fii cursi arooskiisii macnaa abu usayd saacidi saxaabigaas markii uu guursaday oo waliimadii nikaaxa uu sameeyey ayuu u yeedhay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waliimadii nikaaxu ugu yeedhay fii cursi wa kaanat waxaanay ahayd imra'atuhu waa abu usayd haweenaydiisii umu usayd baa iyadana laba yidhaha salaamatu bintu wahbin ayaa umu usayd waxay ahayd khaadimahum ka u shaqaynaya yowmaydin maalintaa oo dadkii maalan rasuulka ilaahay ka mid ahaayee aqalkooda yimi aqalkoodii wax ka cunaya waliimadii nikaaxa loogu yeedhay cidda bal matalan hadday tahay cuntadii iyo hadday waxay cabayeenba ahayd usoo dhigaysay ee u shaqaynaysay haweeneyday ahayd umu usayd wahiya alcaruusu waana habe arooskii waa maalintii hadde habeenkii lasoo hooyey aroosadii weeye ayaa shaqaynaysay oo iyaga u shaqaynaysa oo cuntadan iyo waxaan la cabayo waxyaalaha una diyaarinaysay dhigaysayna iyada ahayd khaadimkii wahiya alcaruusa bal xadiidku baqiya inoo dambaysa lafdigan alcaruus horta mudakarka iyo muanaskaba uu ku wada dhacaa waqtigan arooska la yahay haweeneyda alcaruus waa la odhan ninkana waa la odhan alcaruus waa la odhan walow waxa weeyaan malaa jamacoodu uu yar kala dunaanayo oo xagga jamacay ku kala baydhaan kol kol in waxa weeyaan dee ninka alcariis waaba la yidhaahaa in haweeneyda ta waa lala xidhiidhin karaa alcaruusatu waa la odhan karaa iyaduna maaha laxni ma aha walow dee facuul inta imaka kolley mudakar iyo muanasba uu ka wada dhexeeyo wasankan in waxa weeye taana waa lala xidhiidhin karaa ninkana alcaris waa la odhan karaa waa fii xaali zawaaju fii xaali alcursi taas baa magacu yahay arrinta kale xadiidka bal inooguma sugan baabku wuxuu baabaysnaa baabu khidmati rajuli dayfa binafsi waa ninku shaqadii uu shaqaynayey dayfkiisa isagu naf ahaantiis uguba shaqaynayey iminkana halkan maxaa inooguma sugan dee nin maaha waxa shaqaynayaaye waa haweeneydii haweeneydii ayaa shaqaynaysa oo khaadimkii maanta waa alimra'a markaa tarjamadii iyo xadiidkii waxaad moodaa inaanay islahayn sababtu midna dee nin buu dhigtay haddii la idhaha dee annisaa shaqaa'iqu rijaalo wax farqi oo meesha u dhexeeya ma jirto in wa kaanat imra'atuhuna ma keenaysa mafhuum ma yeelanayso waa mafhuum laqab un oo bal matalan marka adigu ma keenayso haddii taa laba yidhaaho saasuu deeta labada tarjamadii iyo xadiidkii uu sheekhu uba kala duway waaba saxe laakiin waxaan leenahay tarjamadii iyo xadiidkii xadiidkana sheekhu raximah llahu tacaala kitaabka kale dee saxiixa kollay meeluu kuba wariyey meelaha waxaa kaba mid ahayd inuu baab tarjamo u dhigtay baabu qiyaami lmar'ati cala arijaali fi lcurs wa khidmatihim binafs eeg waa tarjamo tan aada ugaba dhow matigi oo wuxuu baabka uu dhigtay waa ninku mee haweeneydu qiyaamkeedii ay rag ayay u shaq iyadoo aroos baa laba yahay u shaqaynaysay naf ahaan uguba shaqaynaysayo haddaan eegno tarjamada saxiixa kuba sugan iyo xadiidkan dee ah soo arooray iyadoo tadaabuq baa kaba dhexeeya laakiin imanka inaga tarjamadii iyo haweeneydii bal imanka ma odhan karno halkan dee farqi uma dhexeeyo lama ayaa oo saasu imanka u keenay farqi weyn baa uga dhaxaynaya ninkii dee markuu dad marti u shaqaynayo iyo haweeneydii oo satri la amray oo dee kolkol fidna ay kaba iman kartaa markay rag u shaqaynayso weliba dee kolley farqi waa u dhaxaynayaa walow aan fawaa-idda xadiidka sheegi doono marka dambe si aimada kaba soo naqlin doono oo saa daraaddeed baan leenahay xagga tadaabuqa saxiixa sidaa kuba sugan baa iyada uga dhoweyd matniga xadiidka iyo tarjamada oo iyada way islahaayeen halkanse waxa weeyaan matnigii iyo tarjamadii way kala duwan yihiinba oo matniga wixii nooguba soo arooray bal taasi iyada waa mid xadiidkan sii taam yeelaya faqaalat aw qaala atadruuna bal lafdiga ii yaalla haddaan aqriyo atadruuna maa anqactu lirasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam anqactu lahu tamaraati min alleyl fii tawr horta qaalat iyo aw qaala shaki weeye inay haweenaydu tahadlaysa ay tahay iyada hadday haweenaydii la yidhaah faqaalat oo maquulkeedii uu kani yahay sax atadruuna ma anqactu taas bay noqon haddii laakiin arrintu ay tahay inuu qaaladan oo aan sahl saxaabigii xadiidka warinaya waa saxaabi isagaana xadiidka warinaya sanadka xadiidka ka mid maaha abu usaydna ka mid maaha umu usaydna ka mid maaha waayo xadiidka imika iyaga kuwii noo warinaya maaha laakiin xaalo iyaga xaaladoodiiuu sahal kaba waramaya waana waaqaca uu joogay oo uu soo gaadho weliba reerahoodiina ah iyo deegaankoodii ama waa reer bani saacida isaguba dee sahal eh haddaba in haddii taa aan idhaahno maxay noqon qaala sahal baa wuxuu yihi atadruuna maa anqacat lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xagga marka la eega maxaa raajixa xadiidka kollay dhowr meelood baaba bukhaari ku soo araarooriyaa meel bay sani xataa saxiixa dhacday taas ay dhacday laakiin meelaha kale oo ruwaad kale ay warinayeen oon yaxya bna bukayr ahayn ee dad kale oo xadiidka la wadaagsaday ay warinayeen shakigu kumuu sugnayne ama qaalo ayaa ku sugnaa meelaha qaarkoodna qaala sahlun baa kuba sugnaa oo taas baa kuba sugnayd weeye xaafid bnu xajarna wuxuu kaba dhigaa riwaayada qaala sahlun ama dee taasi ay kuba sugan tahay ama qaalo faacilkuu sahli noqonaya ta muctamadka inay tahay waayo jamaacooyin xadiidka wariya ama jamac xadiidka wariyey ayaan shakigana kuba sugnayn riwaayadooda aanay haweenaydiina ka dhigin tii hadlaysay inay hayde isagu markaa saxaabiga xadiidka inoo warinaya unkii ka warramaya arrinka uyo bal markaa shakigana waxaan raajax yeelaynaa arrinku inuu yahay qaala faacilkiina waxaan ka dhigaynaa sahl baan kaba dhigaynaa gees kalena markaa ma anqacadna markaa dee ina isagiibaa waa ta'du tautaniifi saakinay noqon ficilka labada ficilba ta'da ku jirta taas bay noqonaysaa bal taasna waa xaggan matniga laqbadiina atadruuna sahl baale miyaa garanaysaan maa anqacta waxay u radisay ama lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay anqacat lahu waxay dee bal meeshii waa si sharaab ay ugaba dhigto casiirna u noqda ayaa waxay dee waxa weeyaan u radisay oo tamaraatin xabado timiro ah ayay min alleyli habeenkii waa fi leyli fii tawrin waa weel inta badan dhagax iyo waxaasay kaba samaysan jireen amase oo dhagax buu kaba sama waa weel adigu dhagax ka samaysan ama sufriya waxaa kaba samaysan bay ugu sii radisay taa wey macnaha inta dambena waxa weeyaan dee ras cuntaa la cunay kale wax la cabana waa loo baahan yahay maaha sharaabkeedna dee intaasoo nooc inagu aan soo qaadqaadan karnana iyaga agtooda taasi may jirin marka haweenaydii dee waanay ogeyn in rasuulka ilaahay berri loo yeedhayo oo cunto loo samaynayo dad kalena way soo raacayeen iyadoo rasuulka ilaahay ku khaas yeelaysa ayay midhar timira a qaaday biyo aan weel markaa weelkan tawrkan imika inoogaba sugan baa biyo lagu shubay midharhkii timira ahaa waa xabado aan badnayn oo timira ayaa lagu dhex riday oo lagu daayey habeenkii timirtiina dee biyaha lagu radiyey daraaddeed way milantay way milantay way milantay ama waabay kuba baaba-aysa marka maxay noqonayaan wixiina maaha wakti laba saddex xisho gaadhay oo hadhow waxani khamiiro ma aha waa sharaab macaanun buu noqday oo biyahoodii adaygiina way ka biinaysaa wax macaan buu noqonayaayo waa nabiidkoodii dee xalaasha ahaa ay isticmaali jireen intii dee muddadii aan takhamurka aanu gaadhahaynba weeyaan oo bal intay midharhkaa biyaha si biyihiina ugu macaanaadaan rasuulka ilaahayna arrintan ay ugu khaas yeesho ayay weel gaara xabadaha timiraa kusii riday biyana way ku shubtay way daysay habeenkii oo dhan bay kuba jireen maalintii markii la isugu yimi weliimadii ee cuntadii la cunay ayay biyihii rasuulka ilaahay uba keentay taasba weeyaanoo marka xagga marka la eego waa waxay nebiidka odhanayeen nebiidku waa zabiib ama waa timir biyo lagu daray oo lagu daayey laakiin haddii dee ilaa saddex xisho iyo uu gaadho oo saddex heshiy u gaadho horena kolley qoladii reer cabdiqays qays warkoodii wax baynu kula soo maray halkii xilmiga iyo anaadkiyo bal matalan taas haddii uu gaadho waxaani muddadaas waa khamiiri jiray oo waxa dhici karta inuu xumbeeyo marka dambe wax lagu sakhraamo uu noqdo laakiin maalinta iyo habeenka waa maka habeenkii uno maalintii baa la jooga ilaa habeenka dambe iyo wuxuu wuxuu iska noqonaya sharaabkaa macaan une dee taasna wax kalena laguma darahayn waxaan khamiirka keenayana waa markuu meesha uu joogo rasuulka ilaahay markastan loo sameeyo hadduu maalintaa iyo habeenkaa iyo cabo ilaa maalinta dambe marka dambe waa la daadin jiray muddadu ay bal silaaha laga baqdo inay waktigiiba gaadho waa la daadin jiray bal tanna macnaheedu taas weeyaanoo naqcina dee waa waxaa radintii weeye waxaa biyahan baa dee iyada biyahan baa xabado timira lagu ridaya lagu daynaya wax kalena laguma samaynayo taas bay ahayd bal xadiidka iyadata inoogu sugan kaley dee xaafid iyo nawowi iyo ayamo kala duwan baa fawaaid sheegay haddaan barhkood soo qaado arrinkii uu imaka tarjamadu walow khidmatu rajul uu yihi maxaa inoogu sugan jawaasu khidmati lmar'ati zawjaha waman yadcuuh waa haweeneydu ninkeedii iyo ciddii uu yeedhay gurigii joogtay inay u shaqaysaa inay bannaan tahay laakiin tay culimmadu yidhaahaan haddaan cibaaradii xaafid eego walaa yakfaa ana maxalla dalika cinda abni اlfitna wa muraacati ma yajibu calayha min asatr arrinkuna waxa weeyo dee ma qarsoona markay taas aan leenahay way bannaantahy waa marka fitnana laga aamin yahay la ilaaliyana ee wixii iyada waajibka ku ahaaya satrigii satrigii eeg lagama tegayo satrigii la ilaaliyo wixii waajibka ku ahaa fitnana laga aamin yahay sax khidmadii waa tan waa rasuulka ilaahi waa tan iyo dadkii kale la socdayba u shaqaynaysa ninku kolley waa curfi culimada qaar baa idhaahaa ama de badan san shaaficiyad iyo rag kale haweeneyda waajibkuma aha khidmada caynkani ee waa tamkiinkan waxa waajibka ku ihi laakiin waa baab muru ay kaba dhigaane laakiin dee curfigii muslimiinta iyo dhaqankoodi iyo sidoo kuma socday istikhdaam rajuli imraatahu dee umuuraha caynkan ah fii mili dalik iyada taasin waxa weeyaan dee jawaaskeedna xadiidka way nooguma sugan yihin waxyaalaha nebiidka marka aanu dee iskaar keenahayn intan oo kale yahayna cabitaankiisa jawaabkiisa markaa kii nahyiguu kuba yimi ama dee kalaamka dheerna bayn ahlilcilmi uu jiray waa markuu saddex shay iyo waxyaalahaas intuu gaadho wixii uu khamiiro bal uu xumbeeyo ee dee ruuxa hadduu badsado sakhradii ay kaba imanayso hadduu badsado kaa yaridiisna waa kaa ay noqonayso xaaraamta ay noqonayso arrin kaleo muhima halkan culimmadu sheegaan baa jirto waa arkan dadkii lama wada siin sharaabkan dadkiina way wada joogeen rasuulka ilaahay baa lagu khaas yeelay ugu tala gashay oo kale halkaas way culimmadu kaba qaateen inay bannaan tahay iithaaru kabiiri اlqowm dee fi lwaliima bishayin duuna man macahu qomka kii uguba mudnaay oo kale ama kabiirkiisa ama kii uguba mudnaa in dee wax khaas aho dadkii kale ama dacaam faakhira haba noqoto ama dee sharaab ka duwan haba noqote wax gaara lama siiyo dadkii lama qadinayo waa la siinaya waxoodii way heleenbe laakiin wax ziyaado oo isaga laguma khaas yeelay inay bal taasna banaanideedii ay banaanida ay banaan tahay waa halkan xadiidka waxyaalihii ay culimmadu fawaaidii ay kaba soo qaadeen kolley intaa wax ka badanna xadiidka waa laga qaato axkaam iyo fawaa'ida laakiin waa midhar dee aan markaas intii waxa weeye aan markaa halkan kaba sheegi karaynin baabu man qadama ilaa dayfihi طacaama faqaama yusalli wuxuu u baabaysan yahay ruuxii bal ruuxii dayfkiisa ahaa cunto usoo dhigay xaqiisi weeye waa diyaafadii laakiin isagii lama cunin be faqaama kacay yusalli isagoo salaad iska tukanaya ruuxii marti waa martigeliyey wixii raashinkii waa u keenay uu heli karayey isagana salaad buu uba kacay ba halkaa maxaa ka jira ma laazim bay ku tahay inuu la fadhiisto la cuno taasoo kaleo ruuxii kale dii wixiisii loo soo dhigay in xaqiisii ma la dhameeyey mise khidmadan iyo wada cunita la cunitaanka lala cunayaa qeyb dee diyaafadii diyaafo wanaaggii way ka mid waa diyaafo wanaaggii way ka mid tahe ma wax laazima mise maaha bal taas baabkeediya xadaثna abu macmari qala xadaثna cabdاlwariث qala xadaثna اljurayriyu qala xadaثna abulcalaa bn cabdالlahi can nucaym bni qacnabin qaala abulcalaa ibnu cabdillaahi waanaynu hore usoo maray oo kunyadiisan aad baa loogu yaqaanaa magaciisuna waa yaziid ibnu cabdillahi ibnu shakhir aabihii waa saxaabi horeynu usoo maray kunyadana waa abulcalaa ibnu cabdillaahina waa magac cabdillahi ibnu shakhir saxaabigii weeye magaciisa yaziid baa laba idha nucaym ibnu qacnabkan baa cusuboo hore aynaan usoo arag waa ninin kolley culimo kala duwan ay u sugeen suxbo oo inuu saxaabiba yahay ay sugeenba laakiin dee lana yidhi maye barhkood aanay suganaya mukhadram weeye ay yidhaaheen ibnu xibbaanna kitaabkiisa iqaat markaa iqaadka uu kuba soo ama fii iqaati taabiciin uu kuba soo arooriyey kitaabkeenan aladab lmufrad iyo kitaabka nasaa-ina riwaayo kule kutubta uu soo shawaayay dee axmed iyoba xadiidka way wariyeenoo uu ku leeyahay laakiin markaan kutubtan tilmaamayna un waa lixdan umuhaadka iyo wixii soo raacay baan leenahay riwaayadooda tilmaanaayo maha ka dhigno markaan leenahay bukhaari baa fi ladab lmufrad kaga wariyey inaanu kutub oo dhanba kuba jirin halkanun mooye ee waa kutubtan khaaskaan sheegayna wuxuu uhi qaala ninkaasi ataytu waxaan imi abadarin abadar oo waa gurigiisa mala warabada meerkii uu degay weeye falam uwaafiqu lamaan soo kulmin wamaan helin weeye lam ajidhu faqultu limra'atii haweenaydiisii buu meesha kula kulmay haweenaydiisii baan ku idhi ayna abu darin abu darmih qaalat waxay tidhi yabtahinu alibtihaan waa alishtiaal macnaa yashtaqilu fii khidmat ilbida waa shaqaynaya dee hawshii guriga ayuu wax kamida qabanaya dabaduu ku maqnaa biyi iyo wixii buu doonay malaa khaadimna markaa umuu joogin haddaba waxay leedahay yamtahin macnaa yashtaqilu fii khidmat ilbeyt waa aqalka shaqadiisiiya waxyaalahaasi ku jira taas bay tidhi waa sayaatika waanu kuu iman alaana imikuu kuu imanaya waa imanaya markaa guriga ma joogin hawl buu kuba maqnaa fajalastu lahu waan fadhiistay isagii aanoo sugaya fajaءa waa yimi walxal macahu maciisa baciiraan iyo laba awr ama laba neef oo geela ayiin naftiga baceerna awrka iyo hasha labadaba uu ku wada dhacaa waxa weya walo dee baceerun inta badan awrkii lagaba dhigay lakiin labadaba ku wada dhacay waa laba neef oo geela ayuu wadi qad qadara uu xidhiidhiyey axadahumaa midkood bicajuzi laakhari kii kale dabadiisa macnaha dee san loo xidhiidhiyo oo malaha waa hoga mid buu hogaaminayo kii kalena waa ku xidhiidhiyo i adigu uu xidhiidhiyey labadoodiiba fii cunuqi kuli waaxidin mid kastaba luquntiisa minhumaa labadooda kamidana waxaa ku sugnaa qirbatun waa weelkoodii biyaha ay ku dhaansan jireen qarbad ama qirbad baa kuba sugnayd fawadacahumaa uu dhigay oo qirba labadii qirbadood buu ka dejiyey iyagiina waa sii daayo uma jaa uu yimi faqultu waxaan ihi yaa abaadarin abadarow ma min rajulin ma jiro nin kuntu aan ahaa alqaahu macnaa kuntu alqaahu aan ahaa mid laba kulma oo kaana ahaa xaba ilaya xaggayga mid looga jacayl badanya anigu aan kaba jecelahay luqiyan la kulan minka adig walaa abqada mid looga nacayb badanya ilaya xaggayga luqiyan la kulan minka aan la kulmo minka adiga kaasna ma jirin waa laba arrimood oo wuxuu leeyahay horta ma jirin ba amaba ma jiro ruux anigu inaan la kulmo aan kaba jecelaa adiga la kulankaaga dhinac kalena ruux aan kaba necbaa la kulan aan la kulmo adiga labadaas midna dee kaasi ma jirin buu ihi abu hurayra wuxuu hi qaala lilaahi abuk maana lilaahi daro abik abaha de ayaa ilaahay u sugnaa kelimo weyneyd iyo tafkiimun wamaa yajtamicu haada wamaa yajmacu haada may maxaa kulminaya oo jacaylkan iyo nacaybkan weliba shaksi keliya la kulankii aada leedahay waxaan ka jeclaa ma jirin waxaan ka necbaa mama jirin waxaa kulminayaa muxuu yahay qaala wuxuu hi isagoo u sheegaya arrinkii ini anugu kuntu waxaan ahaa waadtu mid xabaal nololiyey maw'uudatan fi ljahiliya gabadh aan dhalay baan waqtigii jaahiliyada aasay nolol aan ku aasay marka gees weeyaan arab waxaan ka cabsanayaa in laqiituka haddaan kula kulmaan taquuli inaad tidhaahin laa tawbata laka laa makhraja laka waa halkii buqdiga oo aada iquusisidoo tawba ma lihid meel aada uga baxdo waxaa aad geysatay ma lihid inaad taa i tidhaahin taasi waa dhinacii buqdigo wuxuu leeyay biloy taasi kaaga timaadayo sidaasaabaan u nacayaan inaan kuula kulmo wa kuntu waxaan arju mid rajaynaya an taqula waa intii aanu laba soo kulmin an taquula inaad tidhaahin laka tawbatu wamakhraj waxaase waa wax dhacay waa dembi uune tawbana waad leedahay makhraj aad ugaba baxda arrinkaasna waad leedahay taankaasna saa daraaddeed arrinkaasoo kale ood aniga dee i rajo geliso oo tidhaa tawbaad leedahayna inaan kula kulmo aada iyo aad baan uba jeclaa oo macnaa waxa weeyaan geesna wuxuu ka baqanayay inuu yidhaaho tawbad mabalido halkaas dee uu quusto waana wuxuu u nacayay inuu laba kulmo geesna raja ayuu qabay inuu yidhaha mee tawbad baad leedahayo halkaa taasna dee aanu naxariistii ilaahayna kaba quusan oo uu bal matalan jaanibkaasna waa jaanibkan uu leeyahy waan u jeclaa inaan kula kulmo qaala marka abu hur abu dar baa wuxuu yidhi fi ljaahiliyati asabta arrinkan aad sheegayso ma qabla alislaam iyo waqtigii jaahiligaad asiibtay qultu waxaan nacam haa qaala wuxu uhi cafa allahu cama salaf dee waayo alislaamu yajubu maa qabla islaamku wixii ka horreeyey o dhan waa duminaya kufrigii buu dumiyey kama horreeyey oo ruuxa wax alla wixii uu sameeyey qabla alislaam iyo dembi ahaa kol hadduu soo islaamay looma qabanayo dee islaamkiisna uu fiicnaaday weeye islaamkiisna uu fiicnaaday loonu nifaaq iyo waxyaalaha caynkaas ahayn wixii uu hore u sameeyey looma qabanayo ilaahay waa cafiyey wixii tegey cama salaf wa qaala limraati haweenaydiisiibu wuxuu ku yidhi waa abudar baa odhanaya waana haweenaydiisii fadhiistay aatinaa nasiih oo noo keen bicaamin cunto faabad way diiday iyadii ayaa diiday wax ma keenayay tihi uma amarahaa uu amray faabad way diiday haddana xataa irtafacad aswaatuma ilaa dee isagiina waaba kaba cadhooday dhawaaqoodii uu saro baxay ninkiina waa joogaa waa maqlayaa ilaa dhawaaqoodii waa abudar iyo haweeneydii de isagii waa dalbayaa noo keen buu leey iyadna waatan diideysaa waabay dhawaaqday ilaa dhawaaqoodii saro kacay qaala wuxuu ihi markaa abudar ihi ihi waa kelimo dee loola yimaado marka lidalabi siyaadati min shay ruux baaba war ku wada markaasaa tidhi warkii inuu sii beeriyo ama sii siyaadiya doonaysa ihi ayaabay tahay haddii markaa wax mucayana uu yahay haddii la nakiriyo ihan laba idhaahana waxay noqonaysaa waa aziyaada min kuli shay maha warkaa mucayanka midna waa wixii kolleyna waa waxay dee ismu ficilka dee kooda macrifadooda iyo nakiradooda ay ku kala saari jireenba marka ihi waa bal waxa weeyaan waa dee kalaam ka soo baxay un baan filayna arinku waa kelimatu izizaadatin ihan dacnii canka lafdiga axmed baaba ahaa xadiidkan markuu warinayay faina kuna idinku dumarku la hadlayaan laa tacduuna ma dhaafsanintiin oo ma gudbaysaan maa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu rasuulka ilah yihi shaanigiinu maba dhaafsana weeye cadaa yacduu laa tacduuna kolleyna ficilku markuu naaqas yahay waawina yahay waxa weeye aanuu waawi yahay laamtiisa ay wow tahay markay noqoto damiirkan dee jamacee mudakarka ah iyo damiirkii jamcee muanadkaasibuu ku yimaadaa oo imaka halkan arijaalu yacduuna ayaa la odhanaya annisaau yacduuna se yaqsuna yaqsuna labada ficil dee kolley midna waa dhan yahay oo waxba kama maqnaa midna xaraf baa dhacsan laakiin wej bay kuba yimaadaan tanna waa saasoo kale imaka tacduuna waa dumarkii nuuntani waa nuuntii bal maala naswo weeye maaha nuuntii jamacayn dee ficilka mudaaric lagu rafcin jiray maaha haddii uu ficil mudaarico marfuuco mudakarayana waa sidii kuba iman lahaa ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax yacfuunadaas oo kale eg anti naasibad ahayd baa ka horeysa ilaa an yacfuuna waa anti naasibad ahayd muxuu daahirku ahaa dee nuuntani dambe ee nuunu rafci inay dhacdo arrintooda nuunu rafci maaha waa nuuntii nuunu niswa sabaanay dee imika aanu ficilkii waa ficil mabniaba aanu mansuubu noqonay ilaa an yacfuuna waa dumarki inay cafwiyaan ay iska saamaxaan dee qaybtii iyo waxyaalahaas maya yacfu aladi biyadi cuqdat nikaax marka tanna waa taas oo kale oo maana waxaan leedahay waa meelo ficilka naaqaskee marka uu laabkiisa wow yahay dee antum iyo waxa weeyaan antuna iyo hum iyo hunna sibay u wada imanayaan sibay ku wada imanayaan oo farqi uma dhaxaynaya lafdi ahaan walow xagga marka la eego haddii la eego midna xaraf ka dhiman yahay midna xuruuftiisu ay u dhan tahay fa inakuna laa tacduuna ma qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qultu waxa uhi wamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fiihina rasuulka ilaahi markuu dumarka ka hadlaya muxuu yihi qaala wuxu uhi ina almar'ata macnaa waa xilmigiiyo dulqaadkeeda sidii uu yeelay iyadoo ninkaasi joogo martidiiba ay qaylinayso leedahay waxba ma keenayo dee ma cadhoona waa kan lahun waa sha'nigii dumar waa wixii rasuulka ilaahay sheegay waa taas haddii kale si kale kulama dhaqmi karo markii ama bud qaato ama waxyaala qaato taas oo kale ina almar'ata haweeneydii khuliqat waa la abuuray min dilaacin feed baa lagaba abuuray wa inaka adigu in turiidu an tuqiimaha nusqooyinkan eegay kitaabka waa sii taale allahuma nusqo keliya uun mooye in turiidu dee intuna markay shardiyo tahay ficilkii in la jasmiyay ahayd oo waxay ahayd inaka in turid in laba yidhaaho taas bay ahaydba imaam axmed oo xadiidka la wadaagsaday isaga jumladani si kale u taalay oo laftiyadan baan kuba sugnayn oo haddii aan bal xaggaa kuba dabdin lahayne ee waxaan leenahay icraabtu tay keenaysaa waxay ahayd wa inaka in turid haddaad doontid waan arkayna nusqo waa dhici karta tasaruf inuu yahayna waa suurtagal imaka nusqo dee shalayto sharax yaroo koobani laba socoto halkan laygu dhiibayo shalayto waa matiga sii taalay waana sidii icraabtu kuba saxnayd eh laakiin dabla waxaan eeg macnihiina waa wadaynawne haddaad adigu doontid an tuqiimaha laftaa dee feedha inaad toosisid waa faadhowe taa qalloocane tagsiruha waad jebinaysaa haweenaydna waa taasoo kale haddaad tidhaahid siad adigu doonaysa haba noqoto dee ma kala tegaysaan kasrigeedu iyada dalaaq buu noqonaya gurigii ma dhisnaanayo wain tudaariiha kolley halkana ya-du inay dhacday ahayd nusooyinkan arkayna waa sida kuma sugan imaam axmedna jumladu kuma sugna hab kale may u taalay baan leeyahay haddii aada bal mulaadafo iyo debacsanaan iyo wasan uu yeelay iyo bal maalan taas aada kula dhaqantid almudaaraatna waxaa la yidhah hadii la yidhaha daarahu macnaa laayanahu walaadafahu liyattaqiyahu wey waa xusul sharkiisa iyo waxaan ugaba badbaado waa dabacsanaantii iyo si sahlan oo dabacsan iyo waxyaalaha lagula dhaqmo oo lagula mucaamalooto almudaaraat haddaba faina fiiha waxaa ku sugan waa haweenaydii awadan qalaco waa ku sugan yahay wabulqatan kifaaye ama kaaftoon lagu kaaftoomo dee noloshii gurigii lagama maarmayo ruuxii haweeney la-aan ma joogayo gurigiina taama dhisnaanayo oo macnaha marka la eego xaggii nolosha iyo ceeshkiina wax lagu kaaftoomo waa kuma sugan yahay dee qallocana waa jira haddaad sidhaaha toosi waa kala tegaysaano gurigiina ma hagaagayo dan baa kaaga lumaysa haddii laakiin mulaayano iyo dabacsanaan iyo mulaadafo iyo saa aad kula dhaqantina arrinku wuu kuu soconaya qallocana kama ba-yo fawallat markaasay jeedsatay oo iska tagtay fajaat waxay la timi bisariidatin waa markaa khubsiga ama maraqiyo waxa lagu qooyo waa adugu wax kalema hadii shaah lagu qooyo ama wax kale ama subag sariid lama yidhaaho marka la googooyo khubsigii iyo wixii kolba la dubtay maraq uu idaamkiisa yahay taas baa sariid lagu magacaabaa haddaba sariid sariiday la timi kaanahaa qadaato macnaha malaa may badnayn oo qadaato waa nooc dee qolleyda kaba midown ama xamaamka beriga ah nooc kaba mida qataad la yidhaha saasoo kale ay tahay alagu waa tashbiih malaa xagga qilada iyo waxoogaa yaroo kuusan ayay laba timo sariidkaasa fa qaala wuxuu yihi markaa waxaa odhanaya abudar kulcun walaa ahulanaka anugu kuma cabsi gelinayo adiga khawf iyo kuguma ridayo xagga marka la eego haddii aan kaa tagoon kula fadhiisan waayo fa innii saaimun anugu waan soomanaya iska cun kolleyna wuxuu u waday inuu bal qadarkii maba badnee hagaag uu kifaayadiisa ugaba qaado oo dee taas walaa ahulanaka anigu laa ukhiifanaka wey fainii saaimun uma qaama uu kacay yusallii isagoo tukanaya fajacala wuxuu bilaabay abu hura abu dar yuhadibu inuu saafi yeelayo fudaydinaya rukuuca rukuucdiiyo sujuudi waa fudaydinayay kumuu dhaadheeraanayn uma fatala salaadiibuu kaa baxay oo markuu ka baxay ayuu faakala cuntadii la cunay de ninkiina xaajadiisii waa ka qaato waa sii cunayo waa intii uu kaba doonayay faqultu waxaan idhi inaa lilaahi macnaha ilaah baan u sugnaa wuu la yaaban yahay arrintan maa kuntu maan ahayn akhaaf mid ka cabsanaya abaadarow an takdibanii been inaad ii sheegtin qaala wuxuuhi lilaahi abuuka maa kadabtu mundu laqiitanii anigu been maan sheegin intii aan kula kulmay laga bilaabo ama dee lamaan been maan sheegin oo kuumaan sheegin qultu waxaa ihi alam tukbirnii miyaad iigu warramin annaka saa'imun inaad soomantahay sadigilaa waan soomaday adiga haddaan soo fadhiisa cuntadii cunaya qaala wuxu uhi bala waan ku sheegay taasoo bala waa xarfu jawaabo dee nafyi dabadiibay san oo kale ay dhacdaye sifa waa xarfu ijaabune haddaba in haayo waa taa kuugu waramaye inii anigu sumtu waan soomay min hada shahri bishan alaaata ayaamin saddex shan kaba soomay fakutiba lii ajruhu ajrigiisii baa lay qoray waxala liya acaamu cuntadii waa dee isagii naftiisa waa kii laba arrimood sheegay oo aan isqabanahayn dee lahaa cid aan ka jeclaa inaan kula kulmayo ama aan ka nacbaa inaan kula kulmaa may jirin isagiina kolley waa arrintii kaba sii fiican buu laba yimi oo dee waa umuurahan uu jamciyo wuxuu leeyahay anigu bishan saddex shan ka soomay ajriga waa ii qorayeen dadkii wariyey buu ahaa abudar dadkii wariyey kaba mid yahay bal nasaa-i oo kale iyo inta marfuucu ku gaabsaday xadiidkani waxa weeyaan in ruux hadduu bishii saddex cisho ka soomo uu noqonayo nin bishii wada soomay oo kale marka waa taasoo saddexdii cisho u dhamaystay marka bishan ajrigeedii waa leeyahy muxuu leeyahay ajrigii soom oo markaa dee ruux soomay bishii oo dhan ayuu ka dhigan yahay xaggaa laakiin markaa ma soomanayn dee waana kan oo isagana male wuxuu doonayay inuu bal iska cuno cuntadan oo hagaag aanu kuba cidhiiriyin dee wixina inaanay badnayn baa dhici karta kolley waa ninkaa zaahidka abudar markaasuu leeyahay saddexdii cisho waan samaajirka waa lee qoray dee cuntadna way bannaan tahay kolley waa qasa aada u yar maliixa waa yar eegan doontaan waqtigiina malaababayna dhaafay waqtigan joojin jirnay waxbaan yar eegaya halkii shalatee ina haadaa laxaa-inun kolley nusqooyinka kitaabka makhduudaadkiisa qaar baa si idinka idiin dhacday ay dhacday ina haadaa lakhaainun ay dhacday oo kale abu da-ud iyo qolooyinkai xadiidka la wariyeyna jumladu kumay sugnayn allahuma ibnu xibaan baan arkay oo markii horena sida abu da-ud iyo ay kuba wariyeen oon jumladani kuba sugnayn kuba wariyey riwaayo labaad uu leeyahay ayaa dhacday laakiin halkii laxaa-inun ii taaleeye lakhaainuna nusqooyinka qaarkood dhacday ayaa ina hada lakhaaibullah isaga dhacdayba qolooyinka taxqiijiyay kitaabkana may qaban oo ujeedadu ku hungoobay weeye bal waxaan leenahay ama khaaib ha noqoto ama xaain ha noqotee kolley lafdiga khaain oo usuusha qaarkood dhacday ee maqduudaadka waa lafdi laga roogayo hoosta bal ii muuqata wey wallah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka watubu ilayk allahuma zidna